magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga barwaaqa laga yahay saboolkaas oo uu qoray wiil dhallinyaraha islamar ahaantaana ka sheekaynaya khayraadka ku gadaaban gobolada jubbaland kuwaas oo intooda badan aysan dadku ka faa'iideysan bandhigga waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ay kamid yihiin xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada xildhibaan shire cabdi maxamed ahna guddoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay akhrinta iyo qoraalka isagoona sheegay in buuggani uu yahay mid bulshada ku baraarujinaya in kheyraadka ay ka faa'iidaystaan buuggan wuxuu xambaarsan yahay fariin aada u qoto dheer isagoo iftiiminaya aragtiyo ka turjumaysa xaaladda nooleed ee dalkeenna ku sugan yahay himilooyinka iyo isbabardhigga u dhexeeya rayada barwaaqada dalkeenna taalla si xaqiiqda saboolnimada waxaan hambalyo iyo bogaade gaar ah u dirayaa qoraaga buugga masar cabdicasiis hire daahir oo buuggiisu yahay mid dhaxalgal ah xambaarsan aragti dheer iyo suugaan ka turjumaysa noolosha iyo xaqiiqda ka jirta dalkeenna ama deegaanadeena jubbaland buugga barwaaqo laga yahay sabool wuxuu mudan yahay in akhriyo laga doodo laguna xasuusto qoraaga dadaalka uu sameeyey ee madada cabdicasiis aan noqonno bulsho wax akhrisa taageerta qoraaga buuggan dhallinyarada ha lagu garab istaago riyooyinka qoraalka si aanu u helno bulsho fikir iyo hal abuur la timaada haddaan nahay dadka reer jubbaland dhanka kale wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland oo asna madasha hadalka jeediyey ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan khayraadka dalka gaar ahaan jubbaland waa runtii waxaan isleeyahay buu ku soo aaday xilligiisii iyo wakhtigii ugu fiicnaa inuu dadka u jeediyo indhihiisa barwaaqada aan haysanno iyo sida aan u baahannahay inaysa isku dhigmi karin waxaa magaalo kastaoo dadkeenna dhulkeenna ka mida jooga oo ku nool dad fara badan oo qaxooti ah oo i d bs ah oo degaamadii ka soo cararay oo magaalooyinkii soo galay oo sugaya kaar in la siiyo oo w f b iyo wax la mida ay kaar siiyaan waxaan ku jiraa ama waxaan ka mid ahay wasaaradaha inta ugu badan la weydi dadkaasoo raba inay keliya uun lixdan dollar iyo siddeetan dollar iyo konton dollar oo kaar ah in la siiyo isagoo biyihii iska moosaya oo beertii dhinaciisa ku taallo oo kalluunkii uu bannaanka daadsan yahay oo wax walba ay yaalaan marka inuu walaalku waxa weeye dadka yidhaahdo wardalo barwaaqaynu haysanaaye sabool ma nihine qalbigaynu saboolkanahay aynu ka baxno u jeedsanno waxaan is leeyahay waa arrin aad iyo aad u qurux badan waxaan leeyahay adeer buugga barwaaqa laga yahay sabool ayaa mid bulshada loogu iftiiminayo muhiimadda ay leedahay in dadkeennu ay ka faa'iidaystaan khayraadka kala duwan ee dalkeenna ceegaaga